tufungue sasa. Ofisi ya Harakal ACC inafunguliwa na tunashukuru Mungu na tunashukuru Rais William Samoei Ruto na watu wa Harakal uh, division wana wamepata ahadi yao. Acha tufungue sasa, it is now officially open. Ndio aan mahadinayaa dadka reer Harakal, dadka joogana reer Harakal keli maahe reer Tarbaja constituency meel kasta reer Warguduud inta joogo reer Sarmaan waad arkaysaan reer tarba jawaaba meeshaad idinkeedeen reer ceelbeen odayaashii waa joogtiin ilaa jiifti waa wada joogaan markaan in lagu faraxsan yahay difishonnimadan haragaal laga hagaajinaa dadkan inta wada jooga iyo reer tarbaja kulli waa ku faraxsan yihiin waxay macnaheeda tahay khidmadii ama waxyaalihii dawladda laga rabay ayaa maalin kastaba noo soo dhowaanaysa zaa'id waxaan u malaynaa maalintiin doorashada ku jirnay oon magaaladan imaaday liima dhihin magaaladan division ka dhig liima dhihin codsiga kuma jirin laakiin maanta waa guryahiyaa loo dhisay gurigii galayaa loo dhisay waa la gaaseedgarey waa la opronashee si adiyo loogu yaa loo yeelay maanta waa la furahaya soo meel dheer ma gaarin anoon lii sheegin ayaan intaan ka soo shaqaynaya markiin tashana safartaan dambo elekshonka la gela inayba madaxweynaha gurigiis intaa laga dhisaan ku tashan doona u malayna marka insha allah waa noo hagaagtay waatan dhiyoogi a aigiisa waa yeellaa tarbajaad yeellaa dhiyooga meeshaan imaadi doona ee aygiisa waa yeella waa shaqo socota taas waa meeshaan waxaan inin daara'aan rabaa reer tarbaja waa ogaha magaalo kasta iyo tuulo kasta lama wada tegar dhulku waa weyn laakiin waa ku soo wareegaa waa imaadi doonaa meeshii waa inays waxaas ku soo dartay oo la taaban kara ay jiraan sidaasaan ku tegaynaa wixin ka gaari waynana raalli ahaada inta kalea lagu mashquulsanaaye waxaan iin soo daara ama inin xusa'aan rabaa dadka ninba intaas daaq u doontaa kuna intaas daaq u doontaa dhulka ilaaha weyn wakhtiga doorashada madaxweynaha ku jira dad badan ayaa lahay ninkaanay waa laga rayna maxaa dheh dadka waweynaa iyo wix zaanada haystaba dhinacay ka jiraan ilaa gobolkan markii la dhahaa waxaa uun diidey badi reer darbaja waa meesha kilaas madaxweynaha ku badnaay halkaed soo saas meen tii daraaddeed ayaa sab kauntiga kutulo ay marka u shaqaynoo ilma aad ka qoranaysiin marka hore sufriidoo kilix tarbaja magaalada la dhaha kilix ayaan wax yaroo ku soo dhax ku dagaalamayn hadda madaxweynaha idinka imbar gura sufriiddaas kalena kuwaha ka cuneen hadin dhahay carruurta xagga inaga qoranaya taas waxaa loo yeelaa waa abaalkiis gasheen iyo bahaysiga aad gasheen waa markaas si fiican aad yeesheen haddadan tan waan furni oo la yidhahdaa aragaal division mid kalena waa u soconnaa iyadana dhasheeg la dhah kulliba woodhka tarbaja ay iskula jiraan badina saas ma dhacda waxay u dhacaysa waxba kale maaha markiin ani tagoon xafiiska taga oon tarbaja dhah waxaad soo wadataa oo dawladda soo tabi war markiin qalqal lehen oo godka ku dhici rabna yaa garabkana qabtay reer tarbaja sidii allinku soo xasuusan horta ogaada jiif kale waa soo baxeen jeexinta waa soo baxday dhoqsaa waa soo baxday kutulow weesta hadda soo socda meelo kaloo badanoo hadda aan sii dadaarayna soo socdaan intana waxay ku soo socdaan ilaahay amarkiisa laakiin bahaysiga iyo meeshii iska taagnaadeen dawladda markii la rabay iyo madaxweynaha ku jiro soo tala fiican aad ilaahay inhalaysii waana mahadsantiinaad ugu soo raacdeen